بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين عشر كان وحو بلابنيا آيات بقولي اللباد من سورة البقرة qaala tacaala waattabacuu maa tatlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixr wamaa unzila cala almalakayni bibaabila haaruuta wamaaruut wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur ilaa aakhiri laaya walaayaat aayaadkan waxaa looga sheekaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu ku caddaynaya sidii ay u raaceen qolo ahlu baadil ah oo ahlu dalaal ah oo qolooyinkaasoo shayaadiin iyo balaayooyinkaasi ay bareen waxyaalo maaragta xunxun oo iyo sixir ay bareen dayib waxyaalo shayaadiintu usoo tuureen oo sixirkii iyo waxaas ah ayay raaceen kuwa ahlu baadilka iyo yahuuddaas markaasay nebiyullaahi sulaymaan bay u nisbeeyeen wa huwa minhaa beriyu nebi sulaymaanna beri buu ka yahay marka sidaasay ahaayeen tii baa la tilmaamayaa marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waattabacuu waxay raaceen maabay raaceen tatlu shayaadiinu shayaadiintu akhrinayso tatluu ay akhrinayso ashayaadiinu shayaadiintu calaa mulki sulaymaana nebiyullaahi sulaymaan mulkiisa tatluu oo mudaarica laga cabiray waana bimacna almaadi weeyaan maa taladhu waxay akhriday weeye shayaadiintu waxay raaceen watabacuu waxay raaceen maa tadlu shayaadiinu waxay shayaadiintu akhriso oo ay akhrinayso calaa mulki sulaymaana calaadu bimacnaa fii weeyaa la yidhi mudaafna waa la soo qadarayaadoo calaa mulki sulaymaana fii zamani mulki sulaymaana nebiyullaahi sulaymaan mulkigiisii mulkigaa wakhtigiisii wixii ay shayaadiintu akhriday ayay raaceen waa ahdigii iyo wakhtigii nebiyullaahi sulaymaan oo markaa waxay leeyihiin nebiyullaahi sulaymaan bay rabaa inay u nisbeeyaan oo saylahaan sixirkan iyo waxaan baa laga soo gaaray oo wax ku maamulayay mana jidho beri buu ka yahay wamaa kafara sulaymaanu baa la yidhi sulaymaan nebiyullaahi sulaymaan ma gaaloobin ma gaaloobin waa maxay maa kaana sulaymaanu saaxiran nebiyullaahi sulaymaan muusan ahayn mid saaxira ilaa sixirkan qofkii dadka xumaantaa sameeya waa ku gaaloobayaa oo waxaas iyo macsidaa iyo beladaa sameeya oo xallishta oo ummadda ku dhiba wamaa kafara sulaymaan walaakina ashayaadiina kuwa shayaadiinta baa kafaruu gaaloobay walaakina shayaadiina shayaadiintu kafaruu iyagu waa gaaloobeen wamaa kafara ma gaaloobin sulaymaanu nebiyullaahi sulaymaan sixir iyo xumaantaasna beri buu ka yahay walaakina shayaadiina kuwa shayaadiinta ah ayaa kafaruu gaaloobay yucallimuuna xaalay barayaan shayaadiintaasi annaasa dadka assixra ay barayaan dadkay waxay barayeen waxaa xun oo sixirkaabay barayeen ilaa waxaasi dadkii dhexdoodii uu ku faafay ilaa uu dadka dhexdiisi ku faafay yucallimuuna annaasa asixra ayay barayeen waxaas bay raaceen watabacuu kaasay raaceen wey wamaana waa raaceen unsila lagu soo dejiyey calalmalakayni labadii malag dushoodii waxay ka dhigan tahay sida yahuudda madaxdoodu ay u raaceen shayaadiintaas waxay wateen oo sixir ah waxay kaloo raaceen wixii lagu soo dejiyey calalmalakayni labadii malag bibaabila fii baabila meesha baabil la yidhaahdo labadaa malag waa haaruuta wa maaruuta ah haaruut iyo maaruut waa magacyadoodii weeyaan meeshuna waa mamlakada baabil waa dhulka kuufay ku taallaa labadaa malagna ilaahay wuxuu u soo dejiyey ibtilaa'an wa imtixaanan linnaas jirabid iyo imtixaamid ummadda la ibtilaynayo oo la jirabayo ayaa loo soo dejiyey dayib marka taasna sidaas bay ku timid waxaa la tilmaamayaa sidaa marka ay dhacday meeshu ay baabil tahay labadaa malag magacyadooda haaruud iyo maaruud ay ahaayeen wamaa unsila cala almalakeyni maadii markaa naafiye kamaynaan dhigin horay baan ku xirn ilaahay wuxuu yidhi wamaa yucallimaani labadaa malag maysan baraynin min axadin axaddan bay ka dhigantay axadna sixirka maysan barayn axad oo dadka ka mid ah xataa yaquulaa ilaahay ka yidhaahdaan innamaa naxnu hanagu fitnatun fitan fitnaannahay hannagu fitnaanna waxaan aan kuu sheegaynaa waa imtixaan iyo jirabid ee falaa takfur ha gaaloobin oo ha isticmaalin sixirka oo ummadda ha ku dhibin oo sababtiis falaa takfur walaa takfur falaa takfur waxaa weeye bisababi ha ku gaaloobin oo qofkii inta waxaa barta dadka inuu ku dhibaateeyo u barta qofkaasi waa halaagsamay waana dhumay falaa takfur iyagiibaaba u digaya labadii malag war iska daabay leeyahy war ha baranin war ka joog markuu diido intay ku celceliyaan markaas bay barayeen fa yatacallamuuna waxay ka baranayeen dadkii minhumaa labadaa malag maabay ka baranayeen yufariquuna ay ku kala geynayeen bihi maagaba bayna almari qofka iyo wa zawjihi zawjkiisa zawjku waa xaaska labada isqabaha oo israbaha waxay ku kala fogeynayaan ayay ka baranayeen intay isjeclaayeen oo isku ficnaayeen kabacdi ilaa meeshii waa ibtila iyo imtixaan wixii arrintu ku socoto arrintuna waxay ku timid baa la yidhi oo sababta aayaddu ay ku soo degtay ahayd nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu nebi sulaymaan magiciisa sheegay oo mursaliinta ku dhex sheegay rusushii ilaahay inuu ka mid yahay baa yahuudda culimmadoodii iyo axbaartoodii qayb ka mid ah waxay yidhaahdeen alaa tacjabuuna limuxamadin muxamed ma weydnaan la yaabayn yascumu wuxuu sheeganayaa anna bna daawuud nebi daawuud wiilkou dhalo sulaymaan aha kaana nebiya nebi inuu ahaa wallaahi maa kaana ilaa saaxiran bay dheheen sulaymaan nebi ma ahayne waa afla gaadheeyeenoo waxay dhaheen nebi ma ahayne saaxir buu ahaa markaasaa aayaddu soo degtay ilaahay wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaan sulaymaan ma gaaloobin saaxirna ma ahayn walaakina shayaadiina baa kafaruu gaaloobay kuwa shayaadiinah oo inta wax beena qorqoray oo balaayadaasah oo dadkii meel ugu aasay oo yidhaahdeen waxaana nebi sulaymaan wax ku xukumi jiray oo hadhow markuu nebi sulaymaan dhintay yidhi waxaana uu dadka ku maamuli jiro boqortooyadiis ku taagnayd waxaa beenta ah kuwa keenay waa kuwa shayaadiina weeye yucallimuuna xaalay barayaan annaasa dadkaas sixir ay barahayaan marka sixirkii lama rabo lama ogola dembiyada muubiqaadka ah oo waaweyn ayuuna ku jiraa toddobada dembi oo waaweyn buu ku jiraa qofkii waxaa dhex gala oo aamina oo dad ku dhiba oo ummad ku dhiba oo ku shaqaysa oo waxaa sameeyana diinta ayuu kaga tegayaa diintuu kaga tegayaa waa min acdami almuubiqaat dembiyada waaweyn oo qofka halaaga mid ka mida weeyaan in la qaato ama lagu shaqaysto ama balaayada ka ratimaysa la sameeyana lama ogola waciid daran iyo goodi daran ayaa ku soo arooray iyo ciqaab daran sidaa marka ay tahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxay dadka ka waxay dadku ka baranayeen labadaa malag waxay ku kala geeyaan maa yufariquuna bihi bayna almari wa zawji wamaa hum manaysan ahaanin bidaariina kuwa ku dhibaya bihi sixirkaas min axadin axadna ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaan waxa ay isticmaalayaan oo xumaya sixir iyo dhibaato ah cidna kuma dhibi karaan ilaa ilaahay inuu doono in qofkan dhibaatadu gaadho mooyaane wa yatacallamuuna dadkaasi waxay baranayeen maabay baranayeen yaduruhum iyaga dhibaya mar haddou dhibaya anfici mayo markaasaa la sii caddeeye waxaa la yidhi maa yaduruhum maasha yaduruhum dhibaya oo walaa yanfacuhum aan anfacayn wayatacallamuuna walxaal yatacallamuuna ay baranayaan maa shay yaduruhum dhibayo oo walaa yanfacuhum aan anfacayn qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee calimuu yahuuddu waxay ogaadeen haddii waawda faacilkaas yahuuddi lagu rido calimuu waxay ogaadeen laman qofka ishtaraahu gatay yahuuddi kitaabkii ilaahay tuurdhay waxay ogaadeen oo sixir ku beddeshay laman qofka ishtaraahu gatay oo sixir beddel qaatay maa lahu isaga inaysan u ahaanin fil aakhirati aakhira dhexdeeda min khalaaqa wax nasiiba raxmadda ilaahay dheef kuma leh nasiib kuma leh jannada wax kuma leh waxaasuu doortay kitaabkii ilaahay buuna ka doortay waxaasuuna samaynayaa walabiisa waxaana baas lahaaday baa ilaahay yidhi maabaa baas lahaaday sharow bihii ay ku gadeen anfusahum naftooda ay ku soo gadeen waxay naftooda ku bedesheen oo ku gateen ayaa baas leh maa waxa weeyaan alladii baacuu bihi anfusahum naftooda waxay ku beeciyeen ayaa baas leh low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwo og bimacnaa low kaana lahum cilmun aw fahmun wa idraak cilmi iyo fahm iyo dareen iyo hadday haysan lahaayeen wax idraagid iyo wax haleelid yaa waxa ay soo gateen waxaasaa baas leh walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq walabiisa maa sharow bihi anfusahum low kaanuu yaclamuun baa ilaaha yidhi subxaanahu wa tacaala waa qolo waxa weeyaan waxaa ku shaqaysanayay marka aayaddan watabacuu maa tadlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra markii la yidhi wamaa unsiladaas waxay kaloo barayeen yucallimuunahu maa unsila wixii lagu soo dejiyey cala almalakeyni taasna waa barayeen oo labada malag wixii lagu ilhaamiyey oo qalbiyadooda lagu tuuray oo cilmigaasna way barayeen oo markaas haddii sidaa la yidhaahdo waxaas oo ah waxaan sixir ahayn waxaa kaloo la tilmaamayaa wamaa unsila cala almalakeyni wixii inay ku cadfan tahay maa tadlu shayaadiin oo sidaan horay u sheegnay yahuudda madaxdeedu waxay raaceen waxaas xun iyo sixirkaas siday u raaceen oo kale wixii labada malag lagu soo deji labadan malag marka maxay ahaayeen xilligaa waxaa jiray baa la yidhi dad baa waxaan xun iyo sixirkan iyo sharkan ku shaqaysanay markaasay waxay ka dhigayeen wax mucjiza ah inay tahay markaasaa labada malag inta lasoo diray waxaa la yidhi ummadda bara idinku sixir waxa uu yahay waan imtixaan xag rabbi ka socda markay ummadda ogaadaan waxay kala fahmayaan waxa dadka haystaan ee waxaan ku shaqaysanaya inaysan mucjizo ahayn xag rabbi looga soo dejin ay sixir iyo balaayada iyo waxaa xun ay tahay imtixaankuna waa iska yimaadaayo qowmu luudba waa iyadii lagu intixaamay webigii cabiddeedii webigii waa iyadii lagu intixaamay oo faman shariba minhu fa inahu minii dayib sidaasoo kale markaas waxaan lagu itixaamay sharkan iyo sixirkan iyo balaayadaas qofkii barta oo ku camal fala waa ku gaaloobaya qofkii ka dheeraadana oo aan ku dhaqminna waa badbaadayaa dayib waxyaalaha marka noocaasa halkaanoo kale aayaddan markii laga hadlayo intaasoo qiso iyo intaasoo arrimood oo mufasiriinta qaarkood soo arooriyaan baa jira oo qisooyinka qaarkood la leeyahay waa israa'iliyaad ama waa wax lagu soo dhex daray oo xagga iyo yahuudda ka yimid qisooyin fiican ama aan ahayn munaasabna u ahayn in lagu tilmaamo nebiyullaahi suleymaan ama lasoo dhex gesho shareecada ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad calimuu laman ishtaraahu waa laamta waa laamulqasla wallaahi laqad calimuu waxay ogaadeen laman qofka ishtaraahu gatay oo waxaa xun iyo sharkaas iyo sixirkaas soo gatay maa low isaga inaysan u ahaanin fil aakhirati aakhira dhexdeeda min khalaaq wax nasiiba inaysan u ahaanin dayib waxaa kaloo halkaa ku jira aakhira waa ku sidaas adduunkana waa ku dulli qofkaas adduunkana waa ku dulli wamaa lahu fi laakhirati min khalaq walabi'sa maa shay baa baas le sharow bihi ay ku gadeen sharaadu halkan waxa weeye bimacna albeyc sharow bihi baacuu bihi ay ku gadeen anfusahum naftooda oo macnihii cagsiga ahabaa hadda sharaada loo isticmaalaya waa waa alfaada addaada ku yimaado macnaha cagsigiisa ku yimaado wey maa sharow bihi anfusahum ilaa nafta waxaa loo abuuray cilmi iyo iimaan iyagina dhan kale u isticmaaleen low kaanuu hadday ahaan lahayn yaclamuuna kuwa og caaqibata amrihim amarkooda ciribtiisa iyo wamaa yasiiruuna ilayhi min alcadaab waxay u ahaan doonaanoo cadaabah lamaa facaluu maa facaluu waxay sameeyeen may sameeyeen oo ah min tacalumi sixri sixir berashadiis waxaas xun iyo wal camali bihi inay ku dhaqmaan ma ay sameeyeen wey markii hore cilmi baa loo sugo walqad calimuu baa lihi kabacdina waa laga anfiyey waxaa la yidhi low kaanuu yaclamuuna hadday ahaan lahaayeen kuwa garanaya dee waxaa ma sameeyeen arrinkaas maxaa keenay markii aysan ku camalfalin cilmigoodii waxay ka dhigan tahay iyagoo aan waxba cilmiya lahayn oo kale saasaa looga anfiyey laa nafcii cilmigaa ka maqane low kaanuu yaclamuun taasna sidaas baa lagu tilmaamay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow annahum iyagu kuwan yahuudda ah ee raacay waxaa shayaadiintu akhrinaysoo balaayada iyo sixirka bartay aamanuu hadday rumayn lahaayeen nebi maxamed calayhi salatu salaam iyo qur-aanka oo wattaqow ay cabsan lahaayeen oo sharka iyo balaayada iyo xumaha ka fogaan lahaayeen lowda jawaabteeda waa maxduuf low hiibuu waa la hawaabin lahaa wey hawaab baa la siin lahaa ajar bay heli lahay low hiibuu waa la hawaab siin lahaa maxaa yeelay la mahuubatun hawaab siin oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay lamathuubatun min cindi illaahi dheh hawaabsiin oo min cindillaahi ka ahaatay alla agtiis baa khayrun khayr ah baa khayrun ugu khayr badan iyaga sixirka iyo balaayadan ismu tafdiilku maanta leysa calaa baabi baa khayran u khayr badan dhihi mayno lamathuubatun hawaabsiin oo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay baa khayrun iyaga u khayr ah oo faadil u ah u fadli ah waaye lamathuubatun min cindi illaahi khayr low kaanuu hadday ahaan lahayn yaclamuuna kuwa og oo garanaya tanna jawaabtu waa maxduuf iyadana low kaanuu hadday yaclamuuna kuwa garanaya makhtaaruu ma ay doorteen asixra cala aliimaani bimuxamedin sal ly slm sixir kama ay doorteen rumayn nebi maxamed la rumeeyo calayhi salaatu wasalaam marka qoladaas sidaas bay ahaayeen labadaa malagna waxaa loo keenay dadka in ay kala baraan ay dadku ogaadaan wixii sixira iyo wixii mucjizaha ay kala baxaan oo waagaas balaayadaa kalaa badatay markaasaa imtixaanaal loo soo diray oo loo soo deji markaasaa arrintaasaa lagu kala ogaado waxaa la tilmaamayaa cilmigu wuxuu u baahan yahay camalfal waxaa la yidhaahdaa qofka xun ama ninka xun haddii cilmi u kordho waxba u faa'iideyn mayo waxay ka dhigan tahay biyo lagu shubay qaradameeraad ama geed xun oo aan fiicnayn waxba faa'iidaa ma leh maxaa yeeley geed kharaar haddii biyo lagu shubo markastoo ay biyuhu ou macnaha lagu badiyaba geedkiina waa sii korayaa kharaar buu sii siyaadsanaya iyo maraara qofkii cilmiga barto adduunye kas adduunyo inuu ku kasbado keliya u bartana iyo derajo iyo magac inuu ku helana isaguna ma fiicna wuxuu ka dhigan yahay qof yaaquud ama jawhar gacanta ku haya markaasuu jawhartii iyo yaaquudkiina wasakh ama dhiriq ama wax aan fiicnayn bou markaas kor ugu qaada dayib marka cilmigu waxaa loo bartaa ilaahay dartiisa iyo in lagu camal falo wamaa cinda allaahi khayrun wa abqaa wey low kaanuu yaclamuun taasna halkaasaa la dhig marka qisadan la xidhiidha aayaddan watabacuu maa tatlu shayaadiin waxaa la iska ilaalinayaa qisooyinkaas wixii aan saliya raad lahayn oo mowduuc ah oo aan munaasab ahayn arrintu waxay ku timid xikmadda waxaa la yidhi labada malag dadka loogu soo diro iyagu ay u barayeen xilligaasaa waxaa tiradii ka batay kuwa saaxiriina markaasay waxay la yimaadeen waxyaalo dadka wareeriyay oo laga yaabay markaasay marmar waxay sheegan jireen annahum ambiyaa inay ambiye yihiin intay dadka waxaas ku indhasarcaadiyaan markaasaa ilaahay labadan malag soo diray inay dadka baraan waxa sixirka ah siay dadku u ogaadaan wixii sixira iyo wixii mucjizaa loo kala saaro si ay dadku u ogaadaan kuwa nebinimada sheeganaya iyagoo aan nebiyaal ahayne saaxiriina waxay sheeganayaan inay tahay waxaan waxba ka jirin inaysan ambiye ahayn laakiin ay saxro yihiin ama saaxirin yihiin ee sidaas lagu kala ogaado yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina halkaana waxaa laga gelayaa usluubka iyo aadaabta la rabo in la isticmaalo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo waxa weeye nidahan ilaahay dadka muuminiinta u dhawaaqayo iimaan baa loogu dhawaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu ha dhihinina raacinaa kelimaddaa ha dhihinina nebiga markaa la hadlaysaan raacinaa ha dhihinina raacinaa na koro noo kaadi noo sug ee casharka iyo waxaa cilmigaad noo akrinaysid kii aadaadna siisay inta aan ka xafidayno noo kaadi na koro noo sug saa ha dhihinina waquuluu waxaad dhahdaanoo la rabaayo ka fiican inaad dhahdaan undurnaa sidaa inaad dhahdaan undurnaa lafteedu waa nakoro laakiin labada lafdi waa kala duwan yihiin arrintaani waxay ku timid waxaa jidhay dee saxaabadu nebiga markay calayhi salatu slam la hadlayaan ay rabaan inay xifdiyaan cilmigii iyo qur-aankii bay marmar waxay dhahayeen raacina raacina marka carabiga sida ay ugu jidho waa si fiican oo macnaheedu saxiix weeyaan waa nakoro weeyaan markaasaa waxaa jiray niman yahuuda luqadoodana waxaa ku jira cibraaniyada ereygan raacina raacinaada yahuudda luqadeeda ku jidha iyo midaan carabiga ku jidha isku sibay u dhawaaqayaan laakiin midda yahuudda luqadooda ku jidha waxaa loo yaqaanaa macno kaleoo macnahooda kala duwanoo nakoro maahe iyadu waxa weeyaan raacina markay dhahayaan doqonkiiyow bay ka dhiganta iyo kii liitayow oo kaley ka dhiganta markaasaa kuwaa yahuudda ah iyagoo iska dhigaya inay carabigii ku hadleen aysan cidna caayayn bay waxay dhahayaan raacina nebiga iyagoo cay uga jeeda raacina markaasaa waxaa la yidhi ereygaanoo dhanba uga baxa ka guura raacina ha dhihinina waxaa dhahdaan waquuluhu waxaa dhahdaan undurnaa sidaa dhaha na koro wasmacuu dhegaystana muuminiinay ilaahay awaamirtiisa yahuudoo kalena ha noqonina idinku waxa weeyaan samicnaa wa adacnaa baa laydinka rabaaye yahuudda yidhi samicnaa wacsaynaa ha ku dayanina welilkaafiriina kuwa gaaladana waxa u ahaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuun badan baa u ahaaday cadaabkaasay leeyihi marka iyagoo ereygaanay doqon iyo nacas iyo waxaasay u isticmaali jireen yahuudda xaggaa u taxriifisay inay kusoo dhex gabadaan bay rabaan mu'miniinta markay ereygay isticmaalaan iyagoo cay uga jeeda ilaahay wuxuu yidhi maa yawadu aladiina kuwii ma jecla kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ahlu kitaab ah iyo walalmushrikiina mushrikiin an yunazala in la dejiyo calaykum dushiina min khayrin khayr oo min rabbikum rabbigiin xaggi ka ahaaday kuwa ahlu kitaabka waa yahuud iyo nasaaro iyo walalmushrikiina kuwa mushrikiintaana ma jecla an yunazala calaykum dushiina in lagu soo dejiyo min khayrin khayr khayrkaasoo min rabbikum rabbigiin xaggii ka ahaaday maxaa yeelay waa xaasidiin buqdi iyo caro iyo xasad bay idiin hayaan marka idinlama ay jecla wax wanaag iyo khayr ah idinlama jecla wallaahu ilaahayna yakhtasu waa gaaryeelayaa biraxmatihi naxariistiisa man yashaau cidow doono ayuu ilaahay raxmaddiisa uu ku gaaryeelaya waa maxay nebinimada waxyiga fadliga ixsaanka cidow doono oo ka mid ah addoommadiisa ayuu ilaahay ku gaaryeelayaa wallaahu ilaahayna dul fadli fadli alla u maaliga wey fadliga alcadiim ee weynaa ilaahay waa waasicu lfadli walixsaan fadli iyo ixsaan alla iskale weeyaan subxaana wa tacaala wallaahu dulfadli cadiim weeyaan marka wallahu yaktasu biraxmatihi man yashaa wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala sidaasaa loogu tilmaamo waxaa la leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuudu ilaa dadka yaa ayuha naasu waa la soo mar dadkii oo dhan weeyaan ayib muuminiinta markii loo dhawaaqayo yaa ayuha aladiina aamanuu wey waxay ku timid baa layidhi fi amaaniyatin fii hamaaniyatin wa hamaaniina mowdican min alqur'aani alcadiim siddeetan iyo siddeed meelood baa qur-aanka dhexdiisa waxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu meeshaanna waa meeshii ugu horreysay oo khitaabkaas ama nidahaas loogula yimaado suuraddan oo iimaankaa loogu yeeray haddii mar iimaan lagugu yeeray waa inaad dhegtow raarcisid waa inaad awaamirta ilaahay subxaana wa tacaala aa u diyaar garowdid wuxuu kaa reebana waa inaad ka fogaatid marka waxaa la yidhi nabiga xurmeeya oo weyneeya calayhi salaatu wasalaam hana dhihinina raacina undurnaa dhahay waxaa la baraarujinayaa aadaabta in la isticmaalo labadii erey oo isku macno ah midka adabtu ku jirdha in la isticmaalo oo qofku uu ka dheeraado marku la hadlayo nebiga calayhi salaatu wasalaam alfaada adayga ama nusqaaminta laga dhadhansan karo inuu ka fogaado alfaada maxabada iyo jacaylka iyo tacdiimka keenayana uu isticmaalaal rabaa ilaa kelimadan yahuudda aad rabtay inay isticmaalaysay raacinaadaas markaa dambe waxaa la leeyahay sacad binu mucaad baa maqlay nimankaa yahuudda ka maqlay markaasuu yidhi yaa acdaa allah ilaahay cadowgiisiiyow calaykum lacnatullaahi lacnaddii ilaahay ha idinku dhacdo ilaahay baan ku dhaartay waladii nafsii biyadi lain samictuhaa min rajulin minkum nin dambe oo idinka mid ah haddaan ka maqlo kelimadaas yaquuluhaa lirasuulilahi nebi maxamed kula hadlaya la adribanna cunuqahu luquntaan ka garaacayaabay markaasay waxay dhaheen yahuuddii alasum taquuluuna ha idinkuba ma weynaan dhihin muuminiinta soo idinka raacinaa dhaha markaasaa aayadda la soo dejiye waxaa la yidhi haba dhihinina marka ilaa iyagiibaa waxay xujo ka dhigteen idinba waa dhahdaan laakiin muuminiintu markay dhahayeen iyagu wanaag bay u jeedeen oo wanaag bay ku socotaa kelimaddu kuwan kalena caybay rabaan inay dhex gashaan markaasaa la yidhi kelimaddaanba ka bax laa taquuluu raacinaa haba dhihinina ee waquul undurnaa undurnaa sidaa dhahay darsigeennu intaas ku egyahay wallaahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab